waa hagaag dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan iyo si walba maqalka warbaahinteeda kusoo gaarayo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka andalus sanada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sanadan aad ka wada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha andalus iyo alfurqaan
لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan
فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما waa talaado taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afarta bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri waa barnaamij xambaarsan aqoon aad u xiiso badan kaasoo dhiirigelinaya iswadaarsiga aqoonta isku soo dhowaanshaha walaalnimo iyo kobcinta garaadka bulshadeenna waxaa sannadkan tartan aqooneedka andalus ee bisha ramadaan ka qaybgelaya kuwo iyo toban majmuuco oo ka kala socday wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug balse caawa mar kale waxaa miiskii mikrofoonka andalus ku tartami doona insha allahu tacaalaa lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaasoo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir bakool shabeellada hoose jubbada hoose mudug iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan majmuucaadka ka qaybgelaya caawa barnaamijka waxaad toos inooga dhegaysanaysaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waxaad sidoo kale naga dhegaysanaysaan xarumaha idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale tartan aqooneedka andalus
ينشروا معارفا ينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا
فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa horteeda yaala lix kaar oo ay ku qoran yihiin magacyada lixda majmuuco ee ka socda wilaayaadka islaamiga waxaan eegi doonnaa caawa cidda lagu bilaabi doono tartanka insha allahu tacaala warqadda ugu horreysa ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
haye majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allah
نبى صدح يا مسلم nambarka saddexaad ee barnaamijka haye macad
assalaamu calaykum mar labaad majmuucada shabeellaha hoose sidee noo maqashaan
وحي كنا وقد عد
haye waayahay mar kale sidee noo maqashaan
يعني haye waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa caawa waxay leedahay udkur qaa'ida almuslimiina fi macrakati aljisri udkur qaa'ida almuslimiina fi macrakati aljisri waan filayaa majmuucada shabeellaha hoose inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu جواب جوابك يا باسكون أبو أبو أبو حميدة بن مسعود الثقفي أبو حميد بن مسعود الثقفي mar kale ku celiya
أبو حميد بن مسعود الثقفي
haddaba su-aashii ugu horeysay la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacaala yaal ustaad abu ibraahim بسم الله الرحمن الرحيم su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo ka imaneysay dhanka taariikhun- taariikhul islaami macnaheeduna ahayd waxaa sheegtaa qaayidkii muslimiinta ee fii macrakati aljisr abuu cubayd bin mascuud athaqafi waa jawaab saxa
sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna waxaan eegi doonaa majmuucada xigta ee nasiibka u yeelanaysa in la weydiiyo su-aasheeda insha allahu tacaala waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool الإله أن يكون معملا والمرء طول عمري مع شيحنا أملا هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaad dhegeysanaysaan markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلينا hayee nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada insha allah
بركة ترى برنامج
nambarka afraad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha bakool
majmuucada bakool mar kale sidee noo maqashaan
فسالة فسالة iyo waxaad qabsateen lambarka afaraad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay udkur muddata khilaafati kullun min cumara wa caliyin radia allaahu canhumaa udkur muddata khilaafati kullin min cumara wa caliyin radia allaahu canhuma waan filayaa inaad garateen waad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha
عمر تمن بلوك إيه بر أنا أفرسن إيه سبعان بلوك
mar kale ku celiya
عمر تمن سن إيه بر أنا أفر بلوك سبعان بلوك أفرسن إيه سبعان بلوك
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bokool jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacala ya alustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool oo ka imanaysay dhinaca taariikh alislaami macnaheeguna ahaa waxaad sheegtaa muddada khilaafadii cumar iyo cali radia allahu canhumaa si saxa ay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada bakool waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool markanna waxaan eegi doonaa majmuucada saddexaad ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka tartan aqooneedka ee gacanteeda kusoo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
طول عمري مع شيخ لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijku waa tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن دونها nambarada mid ka qabsada
عبد الله ابن وحان قبساني لمبر كشانات البرنامج كان
nambarka shanaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha jubbada hoose
majmuucada wilaayada jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوعا يعني من مقلنا iyo waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay khaliifatun aslama huwa wa abuuhu fii yowmin waaxidin faman huwa khaliifatun aslama huwa wa abuuhu fii yowmin waaxidin faman huwa waan filayaa majmuucada jubbada hoose inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
سؤال جواب جنبين وحين قلنسا ومعاوية بن أبي سفيان يا بيه mar kale ku celiya
ومعاوية بن أبي سفيان يا بيه وسفيان
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacaala iyo alustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ka imanaysay dhanka taariikhulislaami ee macnaheeguna ahaa nin khali- khaliif iyo aabihii oo hal maalin wada islaamay khaliifkaasaa markaa la iska rabay waa mucaawiya bin abi sufyaan waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markan waxaan eegi doonaa majmuucada afraad ee gacanteeda kusoo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن
waa hagaag dhegeystayaal barnaamij ka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan qeybihiisa hore ayaad dhegeysanaysaan markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye nambarada mid ka qabsada insha allah
نبارك اللي حاج
nambarka lixaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan
assalaamu calaykum majmuucada wilaayada hiiraan sidee noo maqashaan
بس يعني aye waxaad qabsateen lambarka lixaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay mataa saqadat addowlatu alumawiyatu fi sharqi wa kam khaliifatan xakamahaa mataa saqadat addowlatu alumawiyatu fi sharqi wa kam khaliifatan xakamahaa waan filayaa majmuucada hiiraan inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta tartamayaasha majmuucada
جوابك صدقين وصدقني لو
markale ku celiya طبعا طبعا يا عفر
أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سامقات باللباء دارنا والشعر فيك ازدان عزا يتباهى شامخا في لننطلق إلى العلا إلى
waa hagaag dhegeystayaal haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala ya alustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ka imanaysay dhanka taariikh al islaami macnaheeguna uu ahaa waqtigii ay dhacday amba taariikhdii ay dhacday addowla al umawiya waxay ku iyo khaliif tirada khulafadii waqtigaas oo xukuntay walaaluhu aada bay u dadaaleen laakiin wax yar ayay ku sigtaan inay ka jawaabaan way soo hareer martay waa hagaag markan waxaan eegi doonaa majmuucada xigta ee ka qaybgelaysa barnaamijka insha allahu tacaala waxaana gacanteeda kusoo dhacay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug
لننطلق
hagaag dhegeystayaal barnaamijku waa tartan aqooneedka andalus xarumaheeda wilayaadka islaamigana toos ayaad nooga dhegeysanaysaan ibrahan internetka ku leenahay markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دونا haye nambarada mid ka qabsada
نمبرك ودن بيه
laba nambara u dambeysa
نمبر كو
nambarka koowaad ee barnaamijka haye macad
asalaamu calaykum majmuucada wilaayada mudug sidee noo maqashaan
إيش يعني iyo waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su'aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay kam jeyshan sayara abubakrin radiallaahu canhu ila shaami liqitaali room kam jeyshan sayara abubakrin radiallaahu canhu ila shaami liqitaali room waan filayaa inaad garateen majmuucada mudug oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
جوابت هذا إسكو إن شاء الله تعالى وأفر
mar kale ku celiya
أفر جيش و-
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allah tacala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo iyaduna ka imanaysay dhanka taariikhda macnaheeguna ahaa meeqa jeish ayuu abubakar u unkay shaam dagaalkii shaam s- ee lagula dagaalamayay roomaanka afar ayay ku jawaabeen waa jawaab saxa
sidaasi daraaddeed majmuucada mudug waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markanna waxaan soo gelin doonaa majmuucada lixaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والأرض طول عمري مع شيحنا أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo gelin doonaa oo toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دونا ayaa nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah
ونمبر لب
aye mucaad banaadir iyo nambarka labaad ee ugu majmuucada dambeeya wilaayada banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
كيف يعني يوم غنى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waayahay annagana si fiican ayaa idiin maqalnaa waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay man kaana qaa'idul jeyshi alladii sayarahu abubakrin ila alurduni man kaana qaa'idul jeyshi alladii sayarahu abubakrin ila alurduni waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
حلو جاك يا بقى اسكت بينه شرح بيه ابن حسنة
mar kale ku celiya
شرحبيل ابن حسنة
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabtay bixin guddigan ku celina insha allah tacala yaa ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir oo ka imanaysa dhanka taariikhda macnaheeduna uu ahaa waxaad sheegtaan qaayidka ciidankii uu diray abubakar uu diray ilaa iyo urdun dhanka urdun uu diray waxay ku jawaabeen sharaxbiil binu xasan waa jawaab saxa
sidaasi daraaddeed majmuucada banaadir waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir
دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waxaa tartanka ka qeyb qaadanaya koo iyo toban majmuuco oo ka kala socday wilayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud mudug balse caawa waxaa miiskii mikrofoonka andalus ku tartamaya lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaasoo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir bakool shabeellada hoose jubbada hoose mudug iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan oo barnaamijka qeybihiisa hore ay su-aalihii kasoo wada jawaabeen inta badan balse markan waxaad kusoo dhowaataan kelimadii dhextaalka cinwaankeedana caawa waa axwaalu lquluub waxaa halkani kasoo jeedinaya al-ustaad abu saciid azelici
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضى إن شاء الله تعالى كلمدين عاوحا كدقينا الالتفات إلى إصلاح أحوال القلوب وغائنا ملعسنو قلوبتا أحواشيدي علم واحدهن العلم المأخوذ من الكتاب والسنة أفر قيبوت أيو أقيب سما قيبت كواد وحلا إرادة علم أحكام القلوب وعقيدة أه qaybta labaadna waa cilmu axkaami alabdaan oo fiqihiga ah qaybta saddexaadna waa cilmu aadaabi alquluub oo cilmu taskiya ah qaybta afaraadna waa cilmu aadaabi alabdaani waaljawaarih oo cilmu alakhlaaq ah afartaas oo culumta kitaabka iyo sunnada laga soo qaatay laba ka mid ah waa axkaam caqiidada iyo fiqhiga labanu waa aadaab waa taskiyadii oo raqaa'iqdii quluubta ku saabsanayd iyo akhlaaqda waa aadaabda wa inta badan ee cilmiga axkaamta ku saabsan hadday caqiidada tahay iyo hadday fiqih tahayba xoogaha itimaam waa la siiyaa laakiin baryahan dambe waxa aada noogu badan in aada loo ihmaaliyey cilmiga ku saabsan quluubta ama cilmiga aadaabta ah aadaabulquluub iyo aadaabul abdaan labadaba aadaabul quluub oo taskiyadii ah ilaahayna subxaanahu watacaala uu noo sheegay rasuulkiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha loo soo diray inay ka mid tahay huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin marka cilmu taskiya waxyaabaha ku saabsan qalbiga aadaabtiisa si qalbiga u jilco oo ilaahay u garto subxaanahu watacaala daarta aakhiro u soo xasuusto oo markaas suhdigii uu u dhadhansado waa lagamaarmaan umuurahaas insha allahu tacaala kelimaadkeenii way u badnaan doonaan maalimahan ahlusunna waljamaaca waxay aaminsan yihiin atalaasumu bayna aldaahiri waalbaatin qalbiga iyo daahirka way islaazimayaan haddii qalbiga uu xanuunsan yahay daahirka oo jawaarixda acmaasha loogu baahanaa hadday indhaha yihiin hadday dhegaha yihiin haddii gacmaha iyo lugaha yihiin haddii qalbiga uu jiran yahay een, acmaashaas oo jawaarixda ma suurtagelayso acmaasha jawaarixda inay fiican tahayna waxay daliil u tahay qalbiga inuu fiican yahay labadoodii markaas way islaazimayaan saa darteed waa laqamaarmaan xoogaha in la tarkiisiyo axwaal alquluub acmaal alquluub iyo axwaasheeda inaan tarkiisino kelimad waxaa jirta oo aad u cajib badan alimaam ibn abidunya raxmatullaahi caleyhi kitaabkiisa kitaabu likhlaas uniya la yiraahdo oo uu ku warinayo sheekhu lislaam ibnu teymiyana raxmatullaahi caleyhi kitaabkiisa kitaabu liimaan oo majmuulfataawa hadda mujaladka toddobaad ku jira uu kasoo naqlinaya wuxuu leeyahay alimaam ibn abidunya wuxuu wariyey wuxuu kasoo warinaya alimaam sufyaan ibnu cuyeyna abu maxamed alhilaali almaki raxmatullahi caleyh waa shaykhu alimaam shaafici ayaa wuxuu yidhi kaana alculamaau fima mada yaktubu bacduhum ilaa bacdin bihaulaai alkalimaat man aslaxa sariiratahu aslaxa allahu calaa niyatah waman aslaxa maa baynahu wa bayna allah aslaxa allahu maa baynahu wa bayna annaas waman camila liaakhirati kafaahu allahu amra addunya waa kelimad oo muxaadaro dhammaystirin awaay wuxuu leeyahay sufyaan ibn cuyeyna culimmadii hore waxay ahaayeen qaarkood ayaa qaarka kaleeto waxay u dirdiri jireen erayadan ayaa isku qorqori jireen waa is- waa isbari jireen waa saddex faqro ay ku kooban tahay faqrada koowaad man aslaxa sariiratahu aslaxa allahu calaa niyatah qofkii qalbigiisa iyo baatinkiisa wanaajiya allah subxaanahu watacaala daahirkiisa waa u wanaajinaya haddii qalbigaaga aad wanaajiso oo ilaahay aad ku xirto ilaahay aad jeclaysiiso daahirkaaga ilaahay waa ku wanaajinaya faqradeedii labaad waman aslaxa maa baynahu wa bayna allah aslaxa allaahu maa baynahu wa bayna annaas qofkii xiriirka iyo calaaqada ilaahay uu la leeyahay wanaajiya allah subxaanahu watacaala wuxuu u wanaajinayaa calaaqada dadka uu la leeyahay basharka bini'aadinka asnaaftoodii kala duwan qofka insaanka ma awoodi karo inuu wada qanciyo irdaa'u nnaasi ghaayatu laa tudrak wixii qofkan aad ku qancinayso qof kale ayaa dhibsanaya markan ma'muurna ma ahan sharcan ee maqduurna ma ahan waaqic ahaan laakiin qof wuxuu awoodi karaa allah subxaanahu watacaala inuu raalla gareeyo haddii ilaahay subxaanahu watacaala calaaqada aad la leedahay aad wanaajiso oo ilaahay subxaanahu watacaala meeshii ku amray in laguga helo oo kugu arko meeshii kuu diiday inaad ka dheeraato ilaahay subxaanahu watacaala xiriirka aad dadka la leedahay ilaahay isaga kuu hagaajinaya kuu wanaajinaya oo micnaheeda ay tahay qofka inuu ku dadaalo ah, calaaqada aad la leedahay maca rabbika jala jalaalu inaad ku dadaasho faqradeeda saddexaadna kelimadaas waxay tahay waman camila liaakhiratihi kafaahu allaahu amra dunyaa dad fara badan maanta aakhiradoodii waxay u dayaceen adduunyo darteed haddii qofka aakhiradiisa u camal falo oo ku fikiro aakhira see ku badbaadaysa ilaahay subxaanahu watacaala adduunyadiisa wuu ka kaafinaya haddaad ilaahay ka baqdo arsaaqdii iyo umuurihii kaleeto ilaahay isaga ku hagaajinaya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib saa darteed insha allahu tacaala aan ku dadaalno quluubteeni inaan ku warqabno qalbiga xaaladiisa fiiri ilaahay subxaanahu watacaala iimaanka aad rumaysan tahay xalaawadii rasuulku uu sheegay ma lagaa helay aan ku dadaalno kelmadeyna caawa intaasaan kusoo koobayna hada aakhiru sala cala nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع الشيخ يعملا والمرء
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan dib ugu laaban doonaa qeybihii tartamayaasha insha allahu tacaala majmuucaadka sida ay u kala horeeyeen ayaan usoo gelin doonaa ugu horeyn waxaan toos soo gelin doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waa hagaag dhegeystayaal andalus ayaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka tartan aqooneedka markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته
ay macaad majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose
majmuucada wilaayada shabeellaha hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمع
haye lambarka ama aan idhaahdee su-aashiina caawa ugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa ugu dambeysa waxay leedahay linnawawiyi mukhtasarun muhimun fi axaadiisi alaxkaami faman huwa fama smuh linnawawiyi mukhtasarun muhimun fi axaadiisi alaxkaami fama smuh waan filayaa majmuucada shabeellaha hoose inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
ذات جاسية بينه وخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام
mar kale ku celiya
وخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacaala yaal ustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ka imanaysay dhanka almaktabatu waalculamaa waxaa la weydiiyey mukhtasar muhiima oo axaadiisul axkaam oo nawowi uu leeyahay magaciisa si saxa ayay uga jawaabeen khulaasatul axkaam fi muhiimaati sunan wa qawaacid alislaam sidaasi daraaddeed majmuucada wilaayada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambalay ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna waxaan toos soo gelin doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool
فالكون شاء الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
أتوا
majmuucada bakool mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمع haye su-aashiina caawa ugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina ugu dambeysa waxay leedahay lizarkashiyi kitaabaani mush- mashhuuraani fi usuuli lfiqhi fama humaa lizarkashiyi kitaabaani mashhuuraani fi usuuli lfiqhi fama humaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
اسمي الزهري
ku celiya
البحر المحيط في اصول الفقه في سلاسل الذهبي
marka ugu dambaysa ku celiya
البحر المحيط في اصول الفقه في السلاسل الذهبي في اصول الفقه
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنهتدوا من
waa hagaag dhegeystayaal haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabtay bixin guddigan ku celina insha allah tacala alustaad abu ibraahim بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا إن سؤاشي لو ويديي ترتمياشا مجموعة ولاية إسلامية بكول oo ahayd su-aashoodii ugu dambeysay macnaheeguna uu ahaa laba kitaab oo waxaa la weydiiyey mashhuur ah oo usuululfiqi ah marka walaalaha way soo hareer martay insha allah jawaabta saxdaana gadaalaan ka sheegi doona markanna waxaan soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
ننطلق إلى العلا لنهتدوا من أولا لنخلو بالعلوم نهتدي بها من شاعلا لنخلو بالعلوم نهتدي بها من شاعلا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka lasoo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن دون هذه الهيئة hay maxaad majmuucada tartamayaasha jubbada hoose majmuucada tartamayaasha wilaayada jubbada hoose assalaamu calaykum sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوى عن أين المقلنا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay hunaaka manduumatun tucaddu ashhara kitaabin fi lcaruudi udkur ismayni min asmaa'ihaa hunaaka manduumatun tucaddu ashhara kitaabin fi lcaruudi udkur ismayni min asmaa'ihaa waan filayaa majmuucada jubbada hoose inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
ودان السبين وحنا قنيسة الرامزة إيو الخدرجية
mar kale ku celiya
والرامزة هي الخدرجية
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabtay bixeen guddigan ku celina insha allah tacala ya alustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahayd macnaheegu ahaa waxaa jirta manduumo oo lagu tiriyo kuwa ugu caansan caruudka waxaad sheegtaa laba magac oo ka mid a magacyadeeda si sax ayay uga ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada tartamayaasha wilaayada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambari ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha jubbada hoose markan waxaan soo gelin doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan نهتدي بها من شاعلا لنخلو بالعلوم نهتدي بها من شاعلا فالكون شاء الإله أن يكون معملا
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo ay caawa ku tartamayaan majmuucada alif oo ay ku jiraan ilaa iyo lix majmuuco oo ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولونه ay macaad majmuucada tartamayaasha hiiraan majmuucada tartamayaasha wilaayada hiiraan assalaamu calaykum mar kale sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله كيف يعني هذه مرة haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambayso si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina ugu dambaysa waxay leedahay ikhtasara alxaafid ibnu Xa- ibnu xajar kitaabayni min kutubi zayliciyi famaa humaa ikhtasara alxaafid ibnu Xaj- ibnu xajar kitaabayni min kutubi zayliciyi famaa humaa waan filayaa majmuucada hiiraan inaad maqasha inaad garateen oo aad ka soo jeebcelin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan القويم يا الحبيب mar kale ku celiya
المنهج القويم يا الحبيب أي قلب ضمه صدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق لننطلق إلى العلا إلى
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabtay bixiyeen guddigan ku celin insha allahu tacaala ayaa ustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah hiiraan oo ahayd su-aashoodii ugu dambeysay macnaheeguna ahaa xaafid ibnu xajar wuxuu ikhtisaar ku sameeyey laba kitaab oo kutubta zaylici ah labada kitaab baa la weydiiyey walaalaha way soo hareer martay
markanna waxaan toos soo gelin doonaa majmuucada shanaad waa tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug فالكون شاء الإله أن يكون معملا
waa hagaaga dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan kusii dhowaaneynaa waana tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan waxaa toos inooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka iyo xarumaha idaacadda islaamiga ee alfurqaan markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونا
majmuucada mudug mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله سوى
iyo haddii aad si fiican noo maqashaan su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay allafa axadu ludabaa'i kitaaban muhiman fi llugati alcarabiya فقال الوزير الأديب الصاحب بن عباد لو أدركته لأمرت بقطع يده ولسانه فما اسم هذا الكتاب؟ ألف أحد الأدباء كتابا مهما في اللغة العربية فقال الوزير الأديب الصاحب بن عباد لو أدركته لأمرت بقطع يده ولسانه فما اسم هذا الكتاب وأن في ليانات قراتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta tartamayaasha بسم الله آه، جوابك هو كتاب الألفاظ
mar kale ku celi
كتاب الألفاظ
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabtay bixin guddigan ku celina insha allah tacaala yaal usaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug oo ka imanaysa dhanka almaktabatu walculamaa macnaheeguna uu ahaa axad uludabaa ayaa wuxuu alifay kitaab oo dhanka luqa alcarabiya muhiim ah marka alwasiir aladiib baa wuxuu yihi haddii aan soo gaari lahaa ninkaas gacantiisa iyo carabkiisaan jari lahaa kitaabka magaciisa la weydiiyey kitaabu alalfaad waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada tartamayaasha wilaayada mudug waxa ay ku guulaysatay toban darajo markana waxaan soo gelin doonaa majmuucada lixaad ee ugu dambeysa barnaamijka caawa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir أن يكون معملا والأرض طول عمري مع شيحنا أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhawaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا majmuucada banaadir assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu mar kale sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي عم haye su-aashiina labaad ahna su-aasha idinkugu dambeysa caawa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambeysa waxay leedahay lilcamriidiyi nadmaani mashhuuraani fi lfiqhi shaaficiyi udkur isma axadihimaa lilcamriidiyi nadmaani mashhuuraani fi lfiqhi shaaficiyi udkur isma axadihimaa waan filayaa majmuucada banaadir inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah mayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta
حلو حلو aye jawaabta
وهذه جوابتي هذا كلنا ونهاية التدريب نظم غاية التغريب نهاية التدريب نظم غاية التغريب
haddaba su-aashii ugu dambeysay la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabtay bixeen guddigan ku celina insha allah tacala yaal ustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ka imanaysay dhanka almaktabatu walculamaa waxaa jira laba nadmi oo caan ah oo fiqu shaaficiga ah oo uu iska leeyahay camridi Ee, mid ka mid a sheegaa la weydiiyey nihaayatu tadriib nadmu gaayati taqriib waa jawaab saxa
sidaasi daraaddeed majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir waxay ku guulaysatay toban darajo hambalay ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay intaan aan soo gabagabayn ugu horeen su-aalihii soo noqday caawa aan ku soo dhoweeyo alustaad abu ibraahim iyo guddiga alustaad abu saciid azelici iyo alustaad abu maxamed jazaak allahu khayran bashiirow caawa su-aalaha waxaad mooday in iska fudaayeen si dhaqsay noogu soo dhammaadeen saddex su-aalood baa soo laabtay inkasta oo mid ka mid aada baxdi noogu socdo oo sidii aan ku sheegnay si ka duwan laga yaaba inay guddihida soo gudbiyaan Em, bal labada hore ee hiiraan hiiraan laba su-aaloodoo la weydiiyey labadaba si waxay ku soo dhaafeen keliisa aad iyo bal waxaan ku wareejinayaa sheekh saylici labada hiiraan tafadal sheekhana
بسم الله الرحمن الرحيم إيه، ولالها مجموعة هيران سؤال كواد الويدية الدولة متى سقطت الدولة الأموية إيه، هل رقم أي كتغين كل دق دقة كان سدي سوداني لواي دهين مركان بقول سوداني لواي حيد تاس مركان ساسا إيه، كوحسو حرر مرتي سؤال شلاباد نوح الويدية الحافظ بن حجر رحمة الله عليه inuu soo ikhtisaariyey laba kitaab oo alimaamu zaylaci uu leeyahay taasna ma aysan sheegin markaan oo alimaamu zaylaci kitaabkiisa nasburaayana sheekha wuu ikhtisaariyey takhriiju xadiidi kashaafna wuu ikhtisaaray marka labadaas ay ahaayeen labadaasna ma aysan sheegin wabilahi towfiiq jazaak allahu khayran waxaa jirtay oo kale su-aal shii labaad ee bakool oo iyagana aan ka qaladnay hadda waxaa aada isha ugu haya abu maxamed Een, waxaan kusoo dhaweynayaa bulaaluhu balsey ku jawaabeen iyo sida saxda ah bal insha allah tafadal sheekhana bismillaah bakool waxaa la weydiiyey laba kitaab oo sarkashi uu leeyahay oo mashhuur ah oo ku saabsan cilmiga loo yaqaano usuul fiqhi sheega waxay ku jawaabeen albaxru muxiid iyo salaasilu dahab marka midkaas dambe hanfiba laba jira ku celiyeen Een, marka labada kitaabba waa sax albaxru muxiid waa kitaabka caanka oo mashhuurka ah Een, salaasilu dahabna asna waa kitaab usuul fiqhi oo muctamad ah cinda alusuuliyiina Een, kutub kalena wuu leeyahay oo usuul fiqhiga ah sida sharaxa jamcajaamic oo kale tashniif almasaamic marka kitaabkaas waa jira waa sax kitaab muctamad ah oo caadi ah oo la ictimaado oo leeyahay sarkashi weeyaan waa jiraa Ah, saas waxay ka dhigan tahay marka in su-aashii bakool aan ka qaladnay loo celinayo jazaak allahu khayr insha allah iyo bashiir insha allah
waxaan filayaa tartamayaasha iyo dhegeystayaasha in ay wada garteen su-aalihii xagga tartamayaasha caawa ka soo noqday insha allahu tacaala أكسب من أمري لا
waa hagaag dhegeystayaal inta aanan soo gudbin majmuucaadka iyo darajooyinka aan keensadeen aan mar kale soo dhaweey alustaad abu ibraahim iyo ogeysi siro soo kordhay hayuse Een, jazaak allahu khayran bashiirow Een, maanta waxaana soo gaadhay dalab inagii moogtahay nidaamka ku darnay qofkii su-aal wax ka qaba ba laga qalday inuu dalab soo qoran karo oo dib in loo fiiriyo si fiican marka waxaa jirtay markaa majmuucada wilaayada shabeellada hoose inay keensadeen in loo fiiriyo dib loogu fiiriyo hal su-aala oo habeenkii ugu horreysay laga qalday aad iyo aad taasoo ahayd inay sheegaan tirada axaadiista qudsiga ku jirta kitaabka arbiciinka iyaguna waxbay sheegeen oo lagaga qalday marka walaalaha kolley hadda waana soo gaadhay dalabkaasi aan leenahay guddidaana fiirinaysa wixii uga soo baxa nidaamkii Si fiican.
aan isku ogay haddii loo helana waa la siin haddii loo waayana maxaa la isku ogaa tobankiyaa laga jaraa labadaba diyaariyeynaan filaya si fiican insha allah dhegeystayaasha waxaan leenahay halala fiiriya insha allah aad iyo aad markan aan soo dhaweeyo ee walaalka mucaad iyo majmuucaadka caawa darajooyinka ay keensadeen hay mucaad
aad ayaad mahadsan tahay walaalka bashiir majmuucada majmuucada ugu horeysa ee caawa ee barnaamijka noo daafurtay waxay ahayd majmuucada wilaayada shabeellaha hoose waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su'aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada labaad majmuucada labaad oo ah majmuucada bakool ayaa iyana si la mida midii ka horreysay waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood waxaa markii hore laga qalday su'aal balse guddiga dib ayay ugu celiyeen waana su'aashoodii labaadeh waxayna sidaasi ku heleen labaatan darajo majmuucada saddexaad majmuucada saddexaad waa majmuucada jubbada hoose waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su'aalihii la weydiiyey waxayna sidaasi ku heleen labaatan darajo majmuucada afraad majmuucada afaraad waa majmuucada hiiraan waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxayna si- waxayna su-aalahaasi si sax aanan ahayn kaga jawaabin dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna sidaasi ku heleen eber darajo majmuucada shanaad majmuucada shanaad waa mudug waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada lixaad ee ugu dambaysa majmuucada lixaad ahna majmuucada ugu dambaysa waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo hal mar si guud hal mar haddii aan si guud u dulmarno majmuucaadka shabeellaha hoose bakool jubbada hoose mudug iyo banaadir intaba waxay si sax kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen min labaatan darajo halka majmuucada hiiraan ay soo hareer mareen dhammaan su-aalihii la weydiiyey balse bashiirow waxaa xusid midan in tartanka uu bilow yahay weliha een, ilaa iyo dhowr habeenna ay dhiman tahay tanna aan waxba lagu saadaalin karin sidoo kalena ay dhici karto in habeeno dambe in majmuucaadka hadda eh, wax soo hareer marin in habeeno kale ay helaan waxaana leeyahay yaan la jabin Dadaalka tartanku waa la sii dhiman yahay Mhm.
insha allahu natiijadana waxay noqon doontaa tan ugu dambaysa ee habeenka sideed iyo tobanaad la sheego insha allah aad iyo aad waxaan filayaa in ay sii diyaar garoobi doonaan dhammaan majmuucaadka sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ka qayb qaadanaya barnaamijka tartan aqooneedka andalus looga bartay bisha barakeysan ee ramadaan oo sanadkan ay ku tartamayaan ilaa iyo kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug habeen dambe insha allah waxaa mar kale miiska iyo mikrofoonka andalus ku tartami doona majmuucadaba oo ay ku jiraan ilaa iyo shan majmuuco oo kale ah wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe jubbada dhexe galgaduud gedo iyo wilaayada islaamiga ee baay oo aan filayo inay soo diyaar garoobi doonaan insha allahu tacaala allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaya noo suurtageliya diyaarinta iyo tebinta barnaamijkan dhammaan dhegaystayaasha iyo tartamayaashana waan u mahad celinaya meel kastoo ay joogaan waxaadna toos nooga dhegaysanayseen dhammaan xarumaha andalus iyo wilaayaadka dalka iyo barteena live streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga dhegaysanayseen iyo xarumaha idaacadda alfurqaan guud ahaanna barnaamijkii waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan kariim
تجدد حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا لمن خلق لمن أولى لمن أولا